ficdan oo la yidhaahdo jiiraanyo ah waxaa qaasin jiriyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii mar ay niman fara badan oo saaxiibo weerar ku soo qaadeen oo uu ka mid ahaa saciid cilmi hoos wuxuu yidhi waxaan ahay libaax dadaynu galay daday colloodeen duqsi iyo quudhaansi iyo shimbiro bahalo duulduula dumar iyo caruur kolay ku tahay la iigu soo duuli diin baa la ii soo koriyo diyirin shaydaan taabgudine iyo leeba bay ila dul joogaan dacwooyinkii baa boqnaha diiray haraggii galanduulioo idilcabay ii digleedahay dabagaalayaashii ayaa doon ishaaradaye duhujada shugshugo galaa ii dardaar weri isku duubtay maraboobta xumi gacalladaydii waxaasoo dubaad igu kulmay oo xar iyo dooriyaani isagoo daallo arag jooga oo daristii soo daaday doofaara baanduulaha igu sii darane ha yeeshee waxaa kama damqada daa-uflaha aare dirxi laguma taashsada haddaad daafad weyn tahay la arkay dullaan qura inaan dabinka goostaayo la arkay in daymada indhaha dabidin leefaayo waydin dardaar werinayaa rista hadalkiisa